المستمعين أما بعد سواح الكسندر مان شعب الصومالي دارهان shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan ee dowlad goboleedka galbeed soomaaliya sidoo kale waa idin salaamaya bahal saxaafadda ee saakay ee nagala soo qayb gashay saxaafadeedka waa ku mahadsantihiin munaasinkii aad noo imaadeen iyadoo mawduuca uu yahayna hadaladii saakay ee la saddex marayay warqadihii aan sida habaysnayn xataa oo aan asluubaysnayn loo loo qoray loo sameeyey baraha bulshada iyo iyo meelaha kale ee shacabka ay ku xiriiraan lagu soo bandhigay warqadahaasoo ah warqado been abuur ah saaan hore u sheegana ereyga ku jira been abuurku waxa weye waa waxyaabaha qaar marka la been abuura xitaa been abuurka waa inuu noqdaa been abuur cilmiyeysan farsamo ku dhisan oo xitaa ay adkaanayso in shaki laga keeno xaqiiqadiisa iyo iyo iyo iyo inuu iyo been abuurnimadiisa marka runtii dadkii qoray warqadaani kolley waa dad aqoontooda iyo kartidooda ayaa intaas gaarsiisay been abuurka noocaas inay sameeyaan iyadoo isla markiiba waxa weeye waa la fiiriyana iyadoo aan u baahnaynba in laiska weydiiyo su-aalaad laiska weydiiyo ay la arkaayo dhowr meelood oo ka mid a inay inay warqadaasi marka ay been abuurta warqadaasi waa been abuur dadkii been abuurayna ee sameeyey warqadaasi ciday doontaa ahaatee kartidoodii iyo aqoontoodii awooddooda ayaa intaas gaarsiisay in intaas ka badan waa samayn kari waayeen marka insha allah intaas ayuu saxaafadeedkaygu ku saabsanaa waxaana diyaar waay markaa inaan guda galno wixii su-aalaad markaa markaa inaad weydiisaan warqada runtii waxaan ku baraarugay mudan weliye dhowr taleefon saakay on aan lay soo wacay oo adig xitaa ka mid a dadkii soo wacay warqadaasi waxaa ku qoran in aan dib u daalacdo warqadda waxaa ku qoran markaad fiiriso madaxa kore ee xafiiska dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya xafiiska guddoomiyaha magacaabid guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed kadibna waxaa weye waa magacyo ayaa ku qoran iyo xigasho xigasho la xiganaayo qodob dastuurka ah qodobkaasooba aan waafaqsanaynba magacaabidda aan samayn doono marka xilligeeda la gaaro magacaabidda aan samayn doono qodobka aan cuskan doono waxa weye waa iyo iyo qodobka halkaan ku qoran laba qodob iswaafaqsan maaha magacyaa lagu soo qoray kadib hoos warqadda waxaa ku qoran dadkaan sameeyey warqadaan ee aan hore u sheegay awooddooda intaas gaarsiisayba xitaa waxay awoodi waayeen haddiiba ay waayeen xitaa shaabadii guddoonka baarlamanka iyo iyo iyo saxiixiisii inay bal warqadda inay sideeda isaga dhaafaano magacun uu ku qornaado warqadda waxaa laga dhigay warqad ka soo baxday ee guddoonka baarlamanka xafiiskiisa isla mar ahaantaasna magaci guddoonkaa lagu qoray shaabad iyo saxiix aanan ahayn tii guddoonka ah aanan ahayn xataa tii guddoonka aan ladhihin xataa aanan ka aan ahaynba shaabadii baarlamanku isticmaalo ay oo xafiis kale oo xafiisyada dowladda ka mid a shaabadeeda ayaa saaran marka runtii warqadda madaxeeda kore markaad fiirisaana ay ku qoreen dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya xafiiska guddoomiyaha warqadaha xafiiska guddoonka ka soo baxa weligeed saas looma qorin si siiqa taa ka duwan ayay ayay u qoran yihin warqadaan horta runtii dibaan rabaa inaan taariikhda inaan u raaco waxaa jirtay warqad hadda ka hor bilayaal ka hor anoo xitaa safar dibadda ku maqan la qoray qaabkaan ay u qornayd isla waxaan dareemayaa ciddii warqadaas qortoon inay tan ay ka soo baxday saasay u qornayd laakiin warqadaasi shaabadii saxiixiina ma aysan saarnayn waxyaabihii marka warqadaas markii aan beeninayna aan ku durnay ayaa waxaa ka mid ahaa oo aan ku caddaynay xataa warqadda atleast haddii warqad officialka xafiis guddoon ka soo baxday inay shaabad iyo iyo iyo iyo saxiixii guddoonka inuu saarnaado marka maxaa u malaynaya tan marka ayagoo tii hore daba raacaya bal hore qalad ku samayseen warqad waxaad qorteen oo been abuur oo aanan shaabad iyo iyo aanan saarnayn iyo iyo saxiix aanan saarnayn tanna bal tii hore aysan ka noqonine farsamada hala hagaajiyay ka noqotay shaabadii waxbay raaraadiyeen laakiin waxaa suurogeli weysay inay helaan shaabadii waxa waaye xafiiska guddoonka saxiixisi marka meel walba ay awood ay beri karaan ay ma waxay maciin bideen marka inay warqadooda ku quruxsadaan marka shaabadaas oo aanan waafaqsaninba tii guddoonka oo aanan ahaynba xitaa wax u baarlamaan u leeyahay ayaa ayaa saaran marka warqadaas totally been abuur waayo guddiga magacaabeyna ma jiro guddi la magacaabay ma jiro ilaa xilligaan waan kuu sheegaya guddiga markaa maanta hadiisii sheegaayo guddiga maalinta aan magacaabayo waxaan ka hor akrinayo magacyadooda baarlamaanka hortiisa sidoo kale bahda saxaafadda waxaan ka codsanaa waxyaabahan oo kale hadda ee, mar- waxaan arkay in markii ugu horeysa la yidhi baraha ee social media facebook u badnaa meelihii ee, ee lagu qoray facebook waa wax private ah uu qof uu leeyahay laakiin markii website ama warbaahin ama idaacad macnaha way ay ay beeg beeshkooda internetka ay ku daabacaan waxyaaba noocan waxaa ka qumanaale sababtoo ah waa meesha keliya soomaali ee wararka ay ku kala qaadato waxa weye waxay waxay hoos u dhigaysaa kalsoonidii lagu qabay ee- ee- ee war- warbaahintaasi waxay hoos u dhigaysaa xigashada mararka qaar la xigana waxay ahayd oo keliya ku filan warqad noocaas oo kale xafiis ka soo baxday inay ba xitaa intaysan publish garaynin kahor xafiiskii inay inay inay inay inay isla soo xidhiiraan ay yidhahdaan warqad noocaas ayaanu aragnay marka sidaas darteed annagana waxaanu xaq u lehen aan u baahannahay mudana guddoomiye in nala siiyo koobi ka mida warqadaasi markaas warqadaa la siiyo ay soo daabacaan in baraha social media inay ka soo qaataan ee warqadda ay ka dhigaan macnaha sidii wax sugan oo jir oo kale runtii waxa weye waa nasiib darro waayo marka insha allah bahda saxaafadda waxaan idinku e, e, idinkula dardaarmaya wax walba oo aad rabtaan inaad ummadda inaad u sheegtaan ah markay ku saabsanta documenti oo la leeyahay xafiiskaasi ka soo baxday adoona soo qaadan koobi kale oo qofku waxaway hore u daabacay inaad xafiiskii la xiriirto aad tidhaahdo ninkaasba koobi buu soo daabacday anigana waxaan u baahana warqadii rasmigeed koobigeed hadlaysii gacanta lagaa saarayo Okey, gudoomiye qodobka labaad dastuurka uu ku qabtay waxaa ku qoran guddiga doorashada inuu xuduuda u soo jeediyo oo lagu toban iyo toddoba maaha busac waa lixdan iyo shan waa qodobkaa ka hadlayso toddoba iyo toban maahan waxa weye waa waa qabaa lixdan iyo shan waaye Okey, guddiga doorashada waxaa ku jirta xuduud soo jeediyo baarlamaanka sanadka oo bil ka hor si fiican marka eh, ilaa waqtigan maxaa soo gaarsiimaa sagaal iyo labaatan maalmood Ee, qodobkaas aad ka hadlaysay doorashada hadda aan ka hadlayna labay kala yihiin ee weliye qodobkaas ee, lixdan iyo shan marka laga hadlaayo sidiisa horta aan idiin caddeeyo qodob keligiis iskiis u taagan ma aha qodobkaasi waa qodob wuxuu ka mid yahay oo uu ku jiraa uu la taagan yahay ee, ee qodobo kale hal cutubay ku wada jiraan si marka qodobkaas waxa uu ku hadlaayo loo fahmana wuxuu u baahan yahay in lala soo akriyo dhammaan qodobada asaga ee, la xiriira ee ay ay- ay bahwadaagta yihiin ee meel ay ku wada jiraan qodobkaas cutubka uu ku jiro waxaa la yidhaahdaa ee, cutubka shanaad wuxuuna ka hadlayaa nidaamka xisbiyada iyo iyo iyo doorashooyinka qodobka lixdan iyo shan intaan la tagano faqradaas hadda aad soo qaadatay aniga kuu saxay toddobiyo toban aad iigu sheegtay lixdan iyo shan waaye faqradda labaad laftirkeed intaan la qaadanin faqrado kale aa ku jiro ee faqradahaas intaan la ee, aan- aan lala akrinna waxaa jira laba qodob oo kale oo ka horeeya oo qodobkaasi goorta ee hawshiisa dhacaysa ayaga faahfaahinaa qodobkaas aan hore u sheegay horena waxa weye waa waxaan u malaynaya inaan ka hadlay qodobkaas waxa uu ka hadlaya nidaamka xisbiyada iyo doorashooyinka qodobkaas wuxuu leeyahay een, een, een, lixdan iyo saddex marka laga soo bilaabo ee, laga soo bilaabo wuxuu leeyahay waa in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa lagaga dhaqmaya nidaamka xisbiyada nidaamka xisbiyada maadaama lagaga dhaqmaayo faqradda labaad qodobkaas waxay leedahay ee, in in markaa in la sameeyo gobaha uu sameeyo sharcigii lagu diiwaangelin lahaa xisbiyada badan taas waxaan u malaynaa broseeskeeda xataa dowladda dhexe hadirtaan buu ka socdaa nidaam xisbiyo badan wadanka loogama dhaqmo lixdan iyo saddex marka laga soo tago lixdan iyo afar baa wuxuu leeyahay markii sharcigii la sameeyo oo xisbiyada lagu diiwaangelin lahaa adasayntana xisbiyadii la diiwaangeliyay kadib waa in markaa loo dhaqaaqaa tirakoob lixdan afar baa ka hadlaya tirakoob in la- ee- ee- laga sameeyo ee- ee- gobollada iyo degmooyinka qaabka tirakoobkaas loo sameynaa iyo goorta la bilaabi doonana sharci gaara ayaa laga soo saaray marka labada arrimood marka la helo ee laga qodobkaas iyo cutubkaas wuxuu ka hadla marka labada arrimood la helo ee nidaamka xisbiyada xisbiyadii la diiwaangeliyo ee shuruucdoodii la sameeyo tirakoobkii la sameeyo ayaa markaa waxa meesha loo socda waxay taa doorashaa loo socdaa doorashooyinkaas oo doorashooyin axsaab ay geli doonaan oo waxa waana meesha soomaaliya ay hisanayso in xisbiyo ay tartamaan one man one vote-kii laga hadlayo qof iyo iyo iyo codkiisa gobollada degmooyinka laga hadlo marka xigtada aad soo xiganaysaan qodobkaas si qalada ayaa loo xigtaa qodobkaasi waxa uu ka hadlaya guddigaasi laga hadlaya doorashadaas waa marka nidaamkaas abraacas la soo maro doorashadaas guud oo dadweyne loo socdo ya ama guddiga hadda annagana laga sugaayo guddiga la samayn doono waa guddi qabanqaabo guddiga qabanqaabada ee doorashada ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoo la og yahay doorashadaas xilliga ay dhici doonto goobta ay ka dhici doonto iyo cidda iyo iyo iyo cidda wax dooranaysa eventing maalinkaa dhacaya marka guddi yar oo qabanqaabo ah baarlamaanka ka kooban oo qabanqaabana guddigaas waxaana laga sugaayo waxaa ka hadlaayana waxa waaye qodobka afartan iyo labaad faqradiisa koowaad ilaa shanaad ee xeer hoosaadka ee ee- ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tutti il governo è per senza e non vuole Ee, fadhigii ee, fadhigii ugu dambeeyey ee golaha ee, ee ee yeesheen guddiga joogtada ee ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo halkan aanu fadhinay ayaa waxaanu ku go-aansanay cod aqlabiyada guddiga doorta kadib in maalinka axadda bisha koob iyo labaatanka ee tan insha allah in lagu dhawaaqo guddigaas hadduu ilaahay ka qaado islaamka sida oo kooban qarsan darteed in guddigaas ay ku qaban karayaan waa qaban karaan inta inta loo inta inta laga sugayo hawsha laga sugayo iyo iyo iyo in ka badanba waa qaban karaan waktiga la rabo iyo iyo waxa ay qabtaan iyo iyo wakti ka badan waa haystaan waxa waaye dib u raac doorashooyin waa ka dhaceen waddankan gobolku maysan ka dhicin waa marka ugu horeysa baarlamaanka uu madaxweyne uu uu soo dooranayo laakiin markaad fiiriso xitaa goolihii kale doorashooyin ka dhaceen min dowladda dhexe ilaa dowlad goboleedyada waa arki kartaa een, xilligii guddiga la magacaabo iyo waqtiga iyo hawsha ay qabanayaan hawsha waa hawl cayimada la yaqaano waa process socdo processkaasunbay hawl fududeeye- fu- fududeeyayaal ka yihiin waxa weeye waa muddo toban ilaa shan iyo toban maalmood inta udhexaysa waay guddiga magacaabistiisa ilaa iyo waqtiga ay- ay doorashada hawsha ay qabanayaan